dhegeystayaal war raadiyo hilaa cod ka dhegeystaan muujadaha gaagaaban ee sagaal iyo tobanka mitriban ama shan iyo toban kun boqol iyo sideetanka kilohertis dhegeystayaal waa habeenimo axada toddobiyo labaatanka bisha afraad labada kun iyo afar iyo tobanka saacadda bariga afrikana haatan waa sideed iyo habeenimo dhegeystayaal ugu horreyn waxaad kusoo dhawaataan ayadaha qur-aanka kariimka ah oo furitaan oo alaaba idaacaddeenna fiidnimo بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون sadaq allahu alcadiim ilaahayhana waafaco ayadahaasi qur-aanka kariimka ah haddaynu usii gudagalno baahinteenna caawa waxaad kusoo dhawaataan dhegeystayaal war waxaanu dalka gudihiisa iyo dibaddiisaba idinka haynay waxaana inoo akhriyi doonaa weriye maxamud jawhar
bismillahi raxmaan raxiim kusoo dhowaada qodobada warka ugu doorka roon madaxweynaha xisbiga talada haye ee kulmiya ayaa la filayaa in uu ka qabsoomo caasimada hargeysa maalinta berita iyada oo weli ay jiraan murano xagga saamiga qaybsiga ah oo ka dhexaloosan beelaha qaar xildhibaan ka tirsan golaha deegaanka caasimada hargeysa ayaa ka hadlay khilaaf la sheegay in uu ka dhex taagan yahay mas-uuliyiinta ugu sarreysa dowlada hoose ee hargeysa maxkamad ku taala dalka masar ayaa xukunno kala duwan ku xukuntay koob iyo toban qof oo ka tirsan taageerayaasha madaxweynihii talada laga tuuray ee dalka masar maxamed mursi warkii oo fidsan jirweynaha xisbiga talada haya ee kulmiye ayaa la filayaa in uu ka qabsoomo caasimada hargeysa maalinta berito iyada oo ay weli jiraan murano xagga saami qaybsiga ah oo ka dhaxaloosan beelaha qaar waxaana xarunta xisbiga talada haye ee kulmiye ka jira buuq iyo isqabqabsi fara badan sidoo kalena waxaa la keenay ciidamo tiro badan oo la wareegay guud ahaanba xarunta xisbiga iyo dhaqdhaqaaqyada ka socda waxaana muuqata in ay adag tahay sida uu shirweynaha xisbigu qabsamo maalinta loo qoondeeyey oo ah maalinta berito khilaafkan oo muddo dheer u dhexeeyey garabyada xisbigaasi kulmiye ayaa u muuqda in dib loo soo labakacleeyey kuwaasi oo isu adeegsanaya xeelado ay isu fashilinayaan dhinaca kalena waxa aan ilaa weli la xalin cabashada beenihii hore ugu dhawaaqay in ay qaadaceen shirweynaha xildhibaan ka tirsan golaha deegaanka caasimada hargeysa ayaa ka hadlay khilaaf la sheegay in uu ka dhex taagan yahay mas-uuliyiinta ugu sarreysa dowlada hoose ee hargeysa xildhibaankan oo ah gudoomiyaha gudihoosaadka arrimaha bulshada ee golaha deegaanka caasimada hargeysa master xasan shahar waxaa hadaladiisii ka mid ahaa maayarkiinbayrkuxuynka wax khilaaf oo ka jiraa ma jiro waa warar aan saliya raadkoona lahayn horeyna marbaa sidaasoo kale warbaahinaan qaarkood ay u qoreen war aanay iska hubin warkaa dawan baa ka mid ahayd ma jeclin imikale inaanu inaanu inaanu haddana inaanu inaanu ku noqonno warbaahintoona idhahno taasaa caynkaas iyo taasaa caynkaas ahayd male awaalku idinkana idinma fiicna annagana nooma fiicna wax allaale wax dhigo oo golaha deegaanka dhexdiisa ka jiraana ma jiro wax khilaafina ma jiro haddii ee badankeeda ilay hawshaas sidaa idiin sheega weeye kan fadhiyaduna waa socdaan kan fadhiga iyagii toddobaad waxa uu bilaabayey shalay mooye daraato waxay noqotay jimci waa la socotaan xaggana waxaa ka socda shirweynihii xisbiga ayaa ka socda sidaa darteed waxaanu isaganu maalmahan gudihiisa ayuu qabsoomaya waanu furnaa saas intaas idiin sheegaya haddii khilaaf dhexdeeda yimaado markaaba annaga xubno ka mid oo markaaba oo mustabeeda baa jiro golaha ka mid ah oo aan ogolayn in khilaafku uu noqdo mid dhumucle ama mid sii xoogaysta oo waxyeeli kara wada socodka wada shaqaynta habsami socodka caasimadda sidaa darteed waa golo dhinac u wada socda halka aad warkaasi kala socotaana waa radio hilaac codka shacabka somalilan maxkamad ku taalla dalka masar ayaa xukunno kala duwan ku xukuntay koob iyo toban qof oo ka tirsan taageerayaasha madaxweynihii talada laga qaaday ee maxamed mursi dadkan ayaa waxaa wararku intaasi ku darayaan in lagu kala xukunay xukunno u dhexeeya shan sannadood ilaa siddeed iyo siddeetan sannadood waxaana lagu eedeeyey in ay abuureen kacdoonno iyo rabshado sanadkii hore ayay ahayd markii ciidamada bileysku dalka masar ay xoog ku kala dareeriyeen dadweyne ka mudaharaadayay inqilaabkii ciidamada xukunka kaga tuureen madaxweynihii hore ee dalkaasi masar maxamed mursi dhegeystayaal halkaasi waxay noogu dhammaaday guud ahaanba warar wixii aanu dalka gudihiisa iyo dibaddiisaba idiin haynay oo aad kala socoteen radio hilaac codka shacabka somalilan haatanna ku soo dhowaada dood uu tafatiraha radio hilaac masar cumar cabdi nuux inooga diyaariyey stuudiyaha radio hilaac ee magaalada helsinki caasimadda dalka fiinland waxaana doodaasi ka qayb gelaya gudoomiyaha golaha wakiilada ahna gudoomiyaha xisbiga wadani cabdiraxmaan ciro gudoomiyaha xisbiga ucid faysal cali waraabe brofeser axmed ismaaciil samatar iyo marwe faadumo siciid oo ah xogayaha maaliyadda ee xisbiga ucid
marka hore kusoo dhawaada radio hilaac dhammaantiin professor axmed ismaaciil samater engineer faysal cali waraabe oo ah guddoomiyaha xisbiga mucaaradka ee ucid cabdiraxmaan cabdilaahi oo ah guddoomiyaha baarlamanka ahna guddoomiyaha xisbiga wadani iyo faadumo siciid oo ah kasnajiga ah guud ee xisbiga cadaaladda iyo daryaalka ah runtii nasiib weyn ayaan magaraasaa u helnay inaan maanta halkan idinla fadhino alxamdulilaahi rabbi alcaalamiin haddii aan ugu gudbo waxa aan u gudbayaa su-aasha koowaad oo ah horta maxaa maxaa halkan idinkeeda ku kulmiyey guud ahaan afartiina shakhsiyadeed ee magaraasaa maanta halkan jooga fiinland caasimadda helsinki maxaad u kala socoteen
waxaanu ka soo qayb gallay shirka koob iyo tobnaad ururka jaadiyadaha somalilan ama somalilan society in yurub oo shirkii sanadeedkiisii halkan lagu qabtay markaa munaasabadaas inkastoo anigu la kulmay markii hore aan ku talageli inaan ka qayb galo laakiin xafladdaasaan kasooda qayb galo
faadimo lafteeda anigu aniga lafaanteedu waan la soo kulmay anigu maxaa ahayd martiqaada ay dowladda finland xafiiskooda arrimaha dibadda ay ii soo fidisay oo aanu shir saddex maalmooda aanu maxaa ahayd kaga jirno qolada social forumka baan anigu markii hore imi waanan la kulmay waana laigu soo martigeliyey
waxay aniga soo casuumay jaaliyadda somalilan ee yurub degan ururkooda oo halkan shir ku lahaayo hadda dhammaaday about an hour ago dhammaaday ayaa casuumadii soo diray waan aqbalay waanu imid si wanaagsana way u
waxaa kulmay kole ano finland u imi reerkii soo gaaray iyo casimadan ka helay qoladan s s e ayaa kulmay taasaan u imaada dhacay runtii su-aalaha iyo iyo iyo way iska badan yihiin magarasa hadda oo soo tirikoobi kari mayno laakiin intooda ugu muhiimsan haddii aynu qaadanno khudbad aad iyo aad u qiimo badan ayaad axmedow adaan kugu soo reysinaya ee aad ka jeedisay shalay tole run ahaantii waxyaabo badan ummaddu ay ku baraarugaysay waxa aad u soo qaadatay tusaale oo tiri labaatan sano iminka ayaynu ictiraafka raadinaynay qaabab kala duwan ha loo raadiyey ictiraafkuna wax laysa siiye maaha waa wax la mutaysto guud ahaan axmed ahaan qaabkee baa loo raadin karaa haddii markaa khudbadaada si english bay ku baxayseeyeen aad aad aad soomaaliyeyso teeda labaad wax aad magaranaysaa wax weeye ka tala siisay ma tahay hay-adaha dawliga ee sida baarlamanka oo kale iyo iyo iyo iyo iyo hay-adda magaranaysaa wax weeye dawladda ee xukuumadda iyo meelaha kale ee macquulka ah in ictiraafka laga raadiyaba
jawaabta hore ee ku saabsan haddaad tala bixisa miyaad gaadhsiisay dadka waddanka madaxda ka ah ah iyadoo gaaban haa oo ku celceliyey weliba dhowr goor Eh, ma hubo eh, ra-iisul baarlamaanka inanu arrintaa ka wada hadalnay laakiin waxaan filayaa inay inuu maqlay amba ay warkaasi uu soo gaadhay ayaan filayaa isagaa taa ka faalloon doona laakiin waan gaadhsiiyey maxay tahay marka eh, fariinta aan keenay inay yidhi malaa waxaa loo baahan yahay in meel kale laga raadiyo si kale loo raadiyo way gaaban tahay waxaan waxaa loo baahan yahay in la sameeyo independent commission ya madax bannaan eh, oo reer somaliland ah oo eh, iyaga kalsooni lagu qabo inay fahamsan yihiin qadiyadda waddanka taalla waxay tahay iyo waxa keenay wakhtiga la joogo commissionka in la in la abuuro toddoba qof meelaha hadday ugu badato ay noqdaan dadka reer somaliland ee waddanka ku noolna ay iska dhex arkaan laakiin arrinta ugu horreysa ay tahay dee iyo ugu dambaysana tahay karti dadkaasi inay uleeyihiin inay waxa isku dubaridaan dabeetana ay keenaan waxa ingiriisiga lagu yidhaaho strategic thinking arag ay ku jirto farsamo xoog leh ay ku jirto oo wakhtiga gaaban iyo ka dheer isku xidhaya eh, inay keenaan kaasuna uu afar qodob ka kooban yahay strategic thinking kaasuna afar qodob ka kooban yahay kow in sheekada somaliland adduunyadu inay garato inay tahay waddan eh, dib u dhashay hore wuu u jiri jiray laakiin dib u dhashay Eh, qadiyad u cuntami karta adduunyadana haya in la dhegaysto waxa keenay somaliland inay noqoto waddan ka baxa wada jirkii soomaaliya ay la lahaan jirtay in qadiyadda si buuxda oo cilmiyeysan oo aan finiin badan lahayn la keeno dadkii qaadayey commissionkaas ya ay soo saaraan dadkii qaadayey iyadoo dee dowladda madaxdeeda iyo baarlamanka iyo dadka waddanka madaxa lala tashanayo la soo saaro dad iibin kara waxan ay noqdaan saddex halka la geynayo la isla garto oy strategic thinkingaa ku jirto ilan adduunyadu way ballaarhan tahay laba boqoloo waddan iyo in ka badan baa jira halka la geenaya halkay noqonaysaa lama wada geen karo ma hayno dadkeegi iyo xoolahaygi iyo laakiin meelaha a- aad loogu baahan yahay in si wanaagsan loo guda galo iyo wixii lagu maamulayay de ilan investment bay wax walba u baahna haddaad doonaysa tiim xoog leh oo weelkabka dhalinaya waa inaad traingareysaa ood xoolo daba dhigtaa ood ka shaqaysaa Soo garanaysa? xoolihii in xoolihii investmentkii la geliyo strategic things caynkaas ah, in la keeno anu waan sheegay jaamicadaha xitaa waan ka sheegay dowladda waan u sheegay Eh, marka aniga sidaasay iila eg tahay eh, in hawsha loo galo laakiin waxaa laga yaabaa inay jiraan fikrado taa kuwa ka sii wanaagsan inay dad kala hayaanna waa laga yaabaa laakiin waxaan oo dhan ba de ha lasoo saaro oo deg deg ha loo kala bixiyo oo eh, waxa lagu heshiiyo oo hala dhaqaajiyo laakiin tii hore dee waa tan labayo labaatanka sannadood shaqayn weyda okay gudoomiye haddii aan u galno arrinkaa axmed uu ka dhawaajiyey shalay tole saameyn weyn baad ku leedahay maadaamaad gudoomiyaha baarlamanka tahay arrinta noocani ma ka wada tashateen ma ka wada sheekaysateen dowladda ma isla soo qaadeen ma hirgeliseen qaabkan hore loo raadinaya ictiraafka qaab ka duwan oo sidaa wax la sheegaya
waxay leedahay dee somaliland waan is leeyahay eh, arrintaa ictiraafkeeda iyo difaaceeda eh, waxay la tahay cidda xilka haysta iyo ciddaan xilka hayn bay reer somaliland waa arrin aan muddo dheer ka shaqaynayey qodon markii ugu horreysaan bartay cashirad baan ka bartay iyoo somaliland daafacaysa somaliland iyadoo jira waktigaas nineteen eighty eight nineteen eighty nine anigoo moska jooga cashirad ka daawaday faadumo weliba intan ka sii yaroo border sideeto somaliland daafacaysa marka waxay la tahay from that day dadka somaliland eh, nin intellectuala iyo nin siyaasiya iyo dowladii kala dambeeyey intuba way ku dadaalayeen laakiin si axmed sheegayey dadaalkeeni muu shaqaynin ma- maxaa u shaqayn waaya in isweydiino baynu xaq u leenahay marka waxay la tahay fikradda axmed soo jeedinayey iyo fikrada ka wanaagsan sidaa uu sheegay hadday jiraan waxay u baahantay inaynu dib uga qiimayno istaraatiijigii hore aynu ku doonaynay ictiraafka tii maanta shafi ka bilaabantay waa mid cusub oo laga yaabo inay bilaabanto marka waxay la tahay dadaalka aynu halkii kasii wadno siyaasadda dee ictiraafka iyo arrimaha debadaba xukuumadda laga raba inay hogaamiso waxaan xasuustaa berigii madaxweyne daahiriya uu ku guuleystay dee axsaabta waanu u nimiyo waxaanu ku nidhi waa oo wada madaxweynaha waxaan doonay inaanu dee la shaqeyno la talino marka waxaanu isugu iman jirnay guri saddex xisbiga wadan baan ku heshayna xitaa beriga shirkii kenya ka socday maxaa salaasiisii nooga baan isweydiiyey arrimaha dibadda maxaa dowladda aanu ku taageernay baan isweydiiyey mar walba haddana wadatashigu wuu yaraa marka waxaynu u baahan nahay inuu dib u qiimayno istaraatiijigaas waxaan is leeyahay haddaynu sidaa isu qiimayno oo wixii shaqayn waaya inaynu ku gudubno wax kale ku bedello waa laga yaaba inaynu markaa dib ku guulaysano hadafkeenu doonayno okay waxaan filayaa faysal adigoo mirar gaaban ka odan doona isla su-aashaasi waktigoo aanay nagu filnayn daraadii sidabaa ugu sahlan mucaaradka iyo muxaafidkuba isugu iman karaan taladaa wax go-oolka ah haddii la doonayo in la raadiyo maxaa ka kow noqon karaa horta wal isla wada garanana hadda in isla garana inaanu habkii loo shaqaynayay hab midha dhala u noqon waayo shirka aan jecelna insha allahu tacala in la qabto juun akademiyada guduleyso national dialogue ah qodobka u horay qodobada ugu muhiimsan buu ka mid yahay in la dib la dul taago la yidhaaho sidii maxaa naga qaldan maxaynu xagan u marnaa ictiraafkii halkaasay ka soo baxayaan haddii la yidhaaho tusaalooyinkaa imika sheegay professor qaar kalaba marka istaraatijiyad loo midaysan yahay oo ka soo baxa dee bilan foomka shirkaa ka soo baxa oo lagu dhaqmo ayaa ayaan filna insha allah imaan doono lakiin sidii hore aan shaqaynayne wasaarad aan dhisnayn oo qof ula ah oo keligii un daa raaco soo oo sii socdo khayr baa la gaaray inaan taasi wadanka ay u noqotay midhaliis waa la isla qaray taas waa sax inta aanan faadmo u gelin faysal waxaan doonayaa inaan adiga ku weydiiyo iyo cabdiraxmaanba laba ninoo ma- maanta xisbiya hogaaminaya baa tihiin oo talada dalkii u ordaya shalay tolo kulmiya markii uu talada qabtay ya waxyaabihii hore ee lagu canaaninayey waxba kamuu bedelin wasaaradda aad jeedaed leedahay faysalow nin keliya magaranasa ka shaqeeya way maran tahay ma isleedahay waxbaad ka bedeli kartaa marka xaqiiq magaranasa wax wey loo yimaado haddii talada aad ku guulaystaan annagu hadda waxa la weydiinayo annagoon tegin baan iyagaba tus lahayn oo aan wixii talaa siin lahayn Em, eh, wixii tala ah marna kalama bakayno saa uu sheegay cabdiraxmaan khiyaanana kalama bakayli jirnay eh, siyaano kalama bakaylino laakiin waxa weeye horta ma rabaan talo ma rabaan baa wey talo ma rabaan xisbigoodii taladoodii kuma socdaan dowladdana socota qaar kulmiya laguma socdo guurgoodii kuma socdo Eh, marka waxyaala u baahan in dee hadda dib loo eego
waxaan uga gudbayaa su-aalah xuquuqul insaanka oo baryahan dambe isa soo tariyey qareenno la xidhay saxaafadoo la xidhxidhay iyo dad badan oo tirsanaya bilaa cadaalad haddii aan ku horreysiyo faadma weliba adigoo ku sugnaa waddankii arrintaasi xaggee bay ka soo ifbaxaysaa
horta runtii maxaa ahayd marka aad wadan democracy qaatay aad tahay waxaa ugu weyn waxa weeyaan inaad freedom of speech xaquuqul insaanku waxa weeyaan xoriyada qowlka xoriyadda movementka maxaa ahayd so many different things baa meesha iskugu wada guursan oo loo baahan yahay in la hagaajiyo xoriyada qowlku waxa weeyaan number one-ka hadduu qofku uu maxaa ahayd uu tilmaami kari waayo ama uu sheegi kari waayo dareenkiisa ama wuxuu arkay ama wuxuu maxay ahayd xog uu markaa hayo oo la cabrin la bilaabo horta waa mashaakil weeyaan Een, saxaafadahan la xidhay dembi way geli karaan oo de qofku waa bashar weeyaan bad laakiin waxaa jirta sifo sharciya oo la maro maaha inaa inta lasoo qabto la yidhaaho ha la xidho website-kii ha la xidho meelo fara badan maxaa ahayd laga qado waxa weeyaan maxkamadda ha la geeyo saxaafaddu waxay leedahay sharci sharcigeedii ha la mariyo problemka maanta ayna haysata waxa weeyaan sharci ma soconayo oo sharciga waa la baarmaray dastuurkii waa la baarmaray waxaa la qaatay in xukuumaddii waxay qaadatay waqtigii dictatorshipkii aynu maxaaha ka dagaalanay inaa dub laynoogu soo celiyo in waanu la hadlay waxaanu inay dadka waa inaad xorriyaddooda soo celisid midka kale xabad kale oo aana awal la samayn jirayba maanta la sameeyey waxa weeyaan marka aad shirkadda isgaarsiinta aad la gelaysid heshiis ama sim card ka qaado ama website ka furo waxa weeye wax ji- waxaa jira wax la yidhaaha data protection oo aad maxay hayd aada leedahay oo shuruudaha aada dadka la gelisid inaad dowladdu ay warrant meel laga soo qaaday aanay jirin oo maxkamadii aanay bixin inaa inta loo geeyo la yidhaaho hal la xidho websitekaas waxa weye wa khalad weeyaan waayahay faadma gara laho axmed yaraan ku daro anugu Waayo.
taas anu yaraan ku daro Een, walaashe waan ku raacsanahay sifada ay u dhigtay eh, ingredientska eh, amba xububka eh, eh, lagu garto em, xuquuqda bini aadamka oo ay ugu horeyso qofku inuu maskaxdiisa iyo afkiisa ay xor yihiin ciddu doonana ula sheekaysan karo waa waa waa waa basic Eh, waan ku raacsan anuse mid baan doonayaa inaan inaan laba amuurood baan doonaya sheego anu somaliland waan tegey laba goor baan tegey waan ku soo wareegay waddanka jaamacadaha markii ugu hor- markii ugu horreysay tegey bilaas juun tii hore kow iyo toban lagjar baan jeeday jaamacadaha un dad badan oo amba civil society-ga ka socda amba eh, ka so- oo noocyo badan haweenka business classka eh, eh, ururo kale ka socdana waanu saaranay in badan oo saacado badan meel aan ka hadlay oo aniga cid igu tidi waxaa kama hadli kartid igumay dheen I have to be very careful about it.
okay
and I challenge the government on, on some important things waxyaabo dowladda ay gacanta ku hayso oy tani ka mid tahay dee ku saabsan arrintan aqoonsiga I challenge them arrimaha cadaaladda I challenge this quality-ga management iyo administration-ka I challenge this wada garanaysa cid igu tidi waxaa kama hadli kartid intaanan hadlin ama markaan hadlay yidhi waxaasaad ku hadashay oo markaa meel baad dembi baad gashay may jirin koob iyo toban lagtarna waan jeediyo formal oo qaarkood thousand people and more ay joogeen anu waxaan qabaa waxay ka mid tahay waxyaabaha somaliland ay ku dhaadato ayay ka mid tahay melihi way buuxdaa oo haanta wax badan waa laga yaabaa inay ka dhiman tahay laakiin waxay ku dhaadato waxa aniga igu soo celiyey somaliland siyaasad ahaana anu dee weligaba somaliland waan ahayo jedka jedka jed boqolaal sannadood xabaale waa la yaqaan laakiin waxa igu soo celiyey siyaasad ahaana waxaa ka mid ah exactly inaad hadli karto eh, doodda aad soo jeedin karto ya, so maad garan aad maxaan ku idhaahayey su-aalo adag aad aad banaanka soo dhigi karto laakiin de sidaad u hadasho iyo isluubtaad ku hadasho ayaa ayaa ayaa ayaa important dadka journalistiska ee sax- ka shaqeeya journalistka anu broadcaster baan ahaan jir soo garanaysa waxay leedahay maxaan ku idhaha calaamooyin bay leedahay ana daafi karin haddii kale waxaad gelaysaa waxaa af ingiriisiga lagu yidhaaho liable law ya dadka aad afadeexadayso eed meelka ka dhacdo in lagu soo qabto oo walaashaha arrintay ka hadlayso de marka dacwaddii maxkamaddii la isla maro oo in edab yeesato weeye jaraadku ay edab yeeshaan saada garanaysa laakiin anigu on the whole anoo soo gaabinayo somaliland inta aan ka arkay oo gaaban waktiga afkayguna wuu furnaa maskaxdaydana wuu furnay ciddaan doonana waan la hadlayey sidaan doonana waan u hadlayey de anigay markaa ii taallaa edabteediinan la imaaday iyo de xuquuqdii u- u- umarta iyo ixtiraamka waddanka iyo dadka ay lahayd.
waayo axmed eh, faadma waxaa ka dhawaajisay eh, shirkadaha isgaarsiinta iyo magaraata waxaa adigu aad aad aad aad ka furanayso ama mobil ha ahaado oo waynu ognahay dee caalamkan aynu joogno sim kar ha ahaato ama website aad ka fu- ah, website furan ha laga soo booqdee arrintan bloggaraynta lagu qasbayo markaa shirkadaha waaweyn inay bloggareeyaan website ka mida websiteyadii aan la akhrisanayn En arrintaa dawladdu xaq may u leedahay aan dawladdu waxay xaq u leedahay Ah, tanun maa dawlad kasta Ah.
oo dhabi waxay xaq u leedahay wixii khatar gelinaya waddanka nabadgelyadiisa degmadiisa stabilitygiisa wixii khatar gelinaya ya amba gelinaya khatar ha noqoto xagga maskaxda ah amba khatar gelinaysa xagga ficilka ah noqonaysa ah, dee shayga ugu horreeya dawladda ay mas-uul ka tahay waxa weeye national security sada garanaysa waa mas-uuliyadda ugu horreysa taa haddaad ka soo bixi weydo dawladi ma jirto waddanna ma jiro Waay.
soo maad garan laakiin dawladi xaq uma laha haddii weliba dimuqraati tahay xaq uma laha in gacan dheer intay samaysato privacyga dadka ya waxaa u gooniya qofka shaksiga u gooniga privacyga amba data ha noqoto amba wax ka noqotee in amba laga qaato iyadoon fasax la qaadan ya amba la yidhaaho warka caynkaasa dadka yaan ana helin ee ha laga xidho dimuqraadinimadda ma dhigayso markaa dimuqraadinimada way kaga dhacay
Eh, gudoomiye in badan baa lagu celceliyaa saxaafadda iyo sharcigeeda iyo qaynuunka iyo waa la asixiyey iyo lama asixin saxaafadda lafteeda wax badan baa ka dhiman sida uu, ah, professor axmed uu ka dhawaajiyey eh, oo dee tababar badan inay galaan maxaa hortaagan dhab ahaantii xaqiiqda dhabta ee hortaaganee dowladdana ku kalifisay inay migransa markaa ay xidhxidho markaa arrinkii uu ku kululaado arrinkaa baarlamanka maxaa ka hortaagan inay migra- inay bisleeyaan oo si fiican ay u higaan
horta de xeerkii saxaafadda wuu jiraayo waa qoran yahay Eh, laakiin beriyaa waxa la wadwadayey xeerka wax ka bedel iyo kaabi in lagu sameeyo Eh, laakiin waxaan isleeyahay wax ka dhiman waa wax yarun haddii wax ka dhimanaadaan Eh, xeerarkuna intooda wadda waa la kabaa dunida oo dhan ba ilaa maraykan ilaa dunida inta kale xeer sidiisii u jiray dunida ilaa weligii jirayaana ma jiro duruufaha soo kordhaba iyo dee developmentkaasaa lagu waajadkareeyaa marka xeerkii wuu noo jira horta xeer la-aani ma jirto Eh, xukuumaddu waa laga yaaba inay doonaysa inay wax adkayso laakiin weli eh, guddiga dee arrintaa qaabilsane baarlamaanka ee arrimaha bulshada eh, iyo he- xukuumaddu iyo saxaafaddu eh, waxa socday beryahaas qaraars badan oo kala dambeeyey oo la wado oo weli aan baarlamaanka la hor keenin Eh, marka waxaan leeyahay iminka xeer lagu dhaqaa u yaallaa saxaafadda hadda xeer lagu dhaqaa waa yaallaa waaya Een, waxaan kaga gudbi kolley su-aashaas way daba dheeraatay waxaan markaa doonayaa faysal markaan u gudbayay inaan ku bilaabo su-aasha ah fiiga ardayda jaamacadda ee maalintii dhibi tolo lahaa waa la kordhiyey ee- ee- ee ee dowladeed Een, dadkeenuna aanay u bislayn iyaga laftoodu qaabka ay ee, wax u doonaan arrinkaa maxaad ka og tahay arrinkaa jaamacadda ee fiiga weli koosgarayso in ardaydiina badh- badhna xidhan yihiin badhna ay mudaaraadayaan
dadkiina way ku badan tahay lacagtan tacliinta waa private ilaa magaranaysaay tacliinta micnaha laheed la- dadku aada u tagaan waa waa khaas marka laga bilaabo ka hoose ilaa jaamacadda jamcina waa taqaanaayo inkamkooda lacag waxay helaan waa wax yar Eh, lacagta marka loo eego dee adduun ahaan ma badna laakiin innaga waa culays culays culays ayay ku tahay eh, eh, dadka reer somaliland lacagta hadda qofku shan lix caruur ah iskuul geliyo oo lixdaba uu qaal inaad jaamacada lacag bixiyo inkamkiisa la yaqaano wuxuu yahay de waa waa waa ciriiri bay ku tahay Een, an- laakiin waxa weeye de ardaydu hadday cabatay in la xidho maheen ahayd in la qanac- la qanac- la qanacsiiyo dee loo caqli celiyaheed waxay ka mid tahay demika wixii ay sheegaysaa lahayd qo- in qofka eh, oo ra'yigiisa lagu qaba lagu qabtay meediyaho kale ay ka mid tahay marka arrintaas aad baan uga xunnahay laakiin aad- da- dalinyarteenu mar haddaanay shaqo haynin shaqo helin oo la doonya lagu hayo waxbarashadii waxbarashadii lagu hayo way- qoladii waxay tahay waa eh, halka suuqa ka joogi lahaa in lagu hayo waxbarashadii waxa weeyaan loo fududeeyaa wey dowladda wax u fududeyn karto ugu fududeysaa baa weeye fatima adiga xogogaal ka ahaa arrintana in badan ka hadlay Ma- hal ma isla gaadheen ma ma iska aragteen dowladda ma ka wada hadasheen gaar ahaan wasiirka horta horta maxay ahayd in fiigan caruurta lagu kordhiyey in waxaa la yidhi sababta markii ay dowladda hadashay waxay tidhi waxa weeyaan een, lacag jaamacaddiiba isbixin weyday een, waxaa cajiib ah waxa weeyaan tan maaha private mid private ah maaha waa xukuumi waa jaamacad xukuumi ah waxa weeyaan kab bay siisaa dowladdu inay ku shaqayso kira ma bixiyaan laydh ma bixiyaan biyo ma bixiyaan ilaa lix kun oo ardayna wuu tagaa in jaamacadda lacagta ka soo baxdaa in maxay ahayd macalimiintuna way ku filnaan lahayd dadka ka shaqeeyana way ku filnaan lahayd waxa kabku haddana uu ka soo galaa hay-adaha UNDP way ka soo bixisaa so many meelood oo kalena way ka soo bixisaa inta ay privateku ay qaadato in ka badan bay qaadataa jaamacadda Hargeysa marka marka la yidhaaho way isbixin weyday waxa weeyaan maaha lacag la'aan bay isku bixin weyday waa maamul xumo bay isku bixin weyday marka inaa maamul xumadii jaamacadda ka dhacday aan dhalinyaradii maxaa hayd in lagu yidhaaho khasab ku bixiya dalto waa mid khaldan hadday lacag een, weyn oo buuran ay haystaan oo waalidku uu ka bixin karayo dee jaamacadaha kale bay tegi lahayen ee waxay u soo door bideen inay maxaa haydeen uga naxariis badnaato een maalintii mudaharaadka ay sameeyeen wax kale maahan boorarkii bay soo qaadeen si salmiya bay maxaa hayd ugu soo talagaleen markiiba waxaa lagala hortagay xabad cagajuulayn xidhis hablaha halkii inta la qaban lahaa si asluub le loo saari lahaa baabuurkii baa ilaa xaluuskii naaskii m- timihii meel walba la qabanayay oo wax aanan maxaa hayd diin ahaan inoo wanaagsanayn maxaa hayd aanaba een xuquuqda bil'aadmiga midna aanan ku jirin waxaa markaas in- meesha waa si waa la isku tegey waxaa la yidhi lacagtan maxaa ahayd khasab waa loo kordhinaya waalidku wuxuu leeyahay ma ma wada qaadi karayno de maadaana aanay qaadi karayn meeshana leeyahay waxa loo aanaynaya waxa weeyaan way isbixin weyday dowladdu maaha inay caruurta dhakada ka saarto waalidkana ka saarto waxa ahayd inay maamulkii dib ula noqoto oy dadkana su-aalaha weydiiso oy Waayo.
tidhaaho maxaa ahayd kira ma qaataan oo biyo ma qaataan oo maxaa ahayd waxba ma bixisaane maxaa jira meeshan oo corruptionka ku jira waa maxay waxaan u geli doonaa noo sharxa in waayo.
yaran ku daro waa la iiga waroon yahay arrintaas laakiin inta aan ka ogahay waa waa inta anigu sideed iyo toban sannadoii mar baan diin jaamicad ka aha maraykanka i understand the budget iyo resourceska ka dhexeeya professorska ardayda managementka iyo facilitieska jaamicadda ka dhexeeya anu waxaan aaminsanahay inta isheeda gaaban ee ay gaarayso somalilan jaamicadahu kuwa privatekaa iyo kuwa aan privatka ahayn ee publica gacanta ku haya labaduba demandkiina inuu badan yahay ya demandkiina uu badan yahay resourceskiina ay aad u yaryihiin amba resource ha noqoto dadka waalidka gacanta ugu jira oo intooda badani faqiira amba resources ugu jirta dowladda somaliland gacanta ugu jirta two hundred million dollars de waa kan speakerkii baarlamaanku isagaa nasix hadday hadday tahay fikirkaasu qalad Like around two hundred million dollars weeye budgetka waddanka afar malyuunoo qof iyo in ka badan ma meesha ku nool oo burbur iyo baaba oo la hufan ya karti hufan in la helo managementka ri- waxa yaree la hayo si usluub leh in loo maamulo waa important laakiin ta labaadna waxaa weeye reer somalilan waa inay ka tashadaan ya in sida layskugu keenayo demandka dadku ay u qabaan amba shaqo ha noqoto amba education ha noqoto amba dhakhtar ha noqoto amba biyo ha noqoto demandka ay hayaan oo xaq ah waa baahi xaq oo ay rabaan ay hayaan biyo la- nadiif oo la cabo dhakhtar maxaanku raadi kartilahoo daweyn kara iskuul hagaagsan waa demand xaqa iyo dee laakiin waxaynu hay kaydka aynu haysano haddaynu nahay reer somaliland labadaasna aad iyo aad ayay u kala fog yihiin halkaana dhibaato weyn ayaa taal oo laga yaaba inay ka weyn tahayba maamulka xagga maaragtay een, ee, wixii la hayo sida loo maamulo waayo Eh, Pro- professor laba su-aal baynu ayaynu kaga tegaynaa guud ahaanba een, wareysigana haddii ilahay een, idmo waxa su-aasha aan ka soo dhex saaraya waxa weeye budgetka labada boqol ee milyan ee minimaashka aadka u yar Een, lala daalaa dhacayo Ah, su-aal markaa guud ahaan aan idinka sameeyo een, afartiina halkan maanta martida inoogu ah intee in leeg baad isleediin markaa magarasaba corruption way way ku luntaa meel ka fiican geli lahayd een, weliba hataa ku horreysay professorka markaad qiyaasto dowladaha afrikaanta ah ya guud ahaanba intee in leeg baa ku lunta corruption meelo badan way ku luntaa dee anigu statistic intaan darsay oo percentagekii iyo wixii leh ma hayo marka waa malo guud waxaan imika haya anigu waa layga warwanyaan filaya arrintaas laakiin waddan soo koraya oo weliba xagga soo koridda habka habka dambe ka soo koraya oo dagaalla iyo burbur ka soo baxaya waa waa caadi in la arko boob iyo corruption in kullay dhaco oo dadku ay waxay ka qaadan karaan meesha ka qaadan karaan waayo realitega meesha ayaa taa dhigaysa baahida badan iyo small resourceska aad u yar baa dhigaya waad garanaysa percentagekay ka tahay si anigu garan maayo de xisaabtaas accounting intaan galay maan soo saarin garan maayo waad garanaysa laakiin anigu i am very sympathetic aad iyo aad baan maxaan kugu dhahay ugu jiljilecsanahay ee, in la fahmo baahidu siday u weyn tahay in la fahmo laakiin dowladda waxaa ku waajiba aniga ila tahay amba tu hore ha noqoto amba tan imika ha noqoto amba kuwa soo socda ha noqote waxaa ku waajiba meelaha la xidhxidhi karo ee laga xidhi karo waxaa yaree la haysto is a question about efficiency ya iyo good management in la ilaaliyo anugu waxaan ku taliyey for example as just a simple citizen of somaliland war waddanka sidaa faqiirka u ah ee dagaalada iyo burburkaa ka soo baxay ee imikuu soo ruuqaansanaya ma qaadi karo ya dawlad afartan wasiir ah ma qaadi karo soaad garamaysa marka waa in laga intaas aad loo yareeyo soaad garamaysa waa ka mid tahay waxa ka soo harana markaa meelo kale la geliyo investmentka oo dadka baahidoo jirta soaad garamaysa anu sidaasaan u eegna laakiin dee maan gelin deep statistics aan soo saaro aan idhaaho intaasoo percent baa ku baxda eh, si khasaaro oo corruption i don't know that labada guddoomiye waan ka bootinayaa faadmahii soo koob soo koob maadaama aduu arrintan aada haysay Een, arrimaha uu professorku ka sheekeeyey uu yidhi markeed horeba budgetkii baa minimize ah dawliyan ah idinka laftiina dhaliil maalin walba taaganuun laydinkama baahnee Ya, wixiiyo caqliyeysan nidaamkeebaa looga shaqayn karaa guud ahaanba waxbarashada somalilan هذا waxbarashada Somaliland waxa weeyaan tayada dhamay aan haysano waa jiil cusub oo wadankan u taliya baan doonayna inaan soo saarno waxa weeyaan maximum wixii aan lacag aan hayno horta ay weynayno jiilkeenan aynu maxaa hayd gelino laakiin markuu wasiir walba maanta la magacaabo hadda maanta la magacaabo berito wuxuu wataa maxaa hayd VX 4x4 oo cusub oo jadiid ah oo macdar laga soo qaatay oo afartan kun konton kun maxaa hayd lagu isbaangareeyey hadda waa wasiirkii beritana waa laga qaadaya mid kale imanaya haddana kii kalena mid kale uu soo qaadanaya waxaad arkaysaa wasiir aana guri lahayn marka maalintaas maxaaha loo magacaabo guri boqol kuna buu durbaa uu dhakada uu maxaa ahayd meeshii uu ka saartay marka waxa weeyaan lacagtii waxbarashada geli lahayd ee caafimaadka geli lahayd ee carruurtii geli lahayd sootan ay gashay ama mortgage dabadda la guryihii layskaga bixinayo ama mid kaleo maxaa ahayd hargeysa laba filaa laga dhisay ama baabuur fiyaagas oo maxaa ahayd imika bacdarka laga soo qaaday waxa weeyaan lacagtan hadda la doonaya in la minimize gareeyo waa la minimize garayn karayaa meeshii xaqa ku lahaydna waa la gelin karayaa laakiin waxa weeyaan haddaa maxay ahayd sida loo socdo de somalilan waxbana lagama heliyo waxa weeyaan imika tax baa lanaga imika maalintii dhow in yar baan kuu tusaya maxaa ahayd guriga uu qofku leeyahay waxa laga qaadi jiray in maxaa ahayd bamiter marka taxkiisa la eegayo waxaa four point five maanta you know intuu maraayo waa eleven point five wuu saddex jabaarmay dadka sidee lacag iskaga bixinay Arrintan mid walba daba- wuxuu dabagalkii- leeyahay arrintan xageen daba- ta- xageen maxaa ahayd taxkan aanu ka bixina waayahay Een, faadumay anigoo aada usii jecel magarasa waxa aynu een, wadno gaar ahaana waraysiyo gaarana geli doonno arrintan aynu ayaynu usoo noqonaa su-aasha ugu dambaysan kaga wada tegayo dhammaantiin baa waxay tahay doorashada laxaadka leh ee soo socota haddii rabbi xugmo oo doorashadaasi ay hirgasho oo ay ayba dhacdo kulle qadaraad badan waa een, iman doonaan xisbiyada mid baa ku waajiba xukuumaddana mid baa ku waajiba Een, sidii nabadgelyada iyo ammaanka loogu wada shaqayn lahaa intaba waa waa waajib socda Ee, doorashada intee in la eg ayaad magaranaysa ay ka rajo sugaysaa guud ahaanba inay dhacdo qaab intee la egna waad ugu diyaar garowdeen haddaan ka horreeyo guddoomiyaha baarlamaanka somalilan cabdiraxmaan caro horta haddii la ka saaro doorashadu way dhacaysaa insha allah Ilaahay tacaala.
ka dhigo.
haddii ilaahay ka dhigo
waana waktiyaysan tahay sharcigu wuxuu leeyahay diiwaangelin hala sameeyo doorashada ka hor Eh, guddiga diiwaan guddigii doorashooyinkuna waxay iclaamiyeen in kowda sebtembar ay bilaabmayso diiwaangelintii codbixiyayaasha Eh, waxaa filayaa siday qabsadeen lix bilood iyo ilaa afar bilood inta udhaxaysa baa laga yaabaa inay ku dhammaystirto Eh, waxaa ku xigay un waa doorashadii Eh, somalilan eh, waxaynu ka wada shaqaynaynaa amniga iyo sidii si qurux baan doorashada u u qabsoomi lahayd Eh, mujtamaca dawligana waxaanu ka codsanaynaa inay sidai gacanta nooga sii jireen somalilan ay gacanta uga siiyaan shacbigana waxaanu ugu baaqaynaa si nabadgelyo ah oo silmiya inay ku codeeyaan muwaadin kasta xisbiga uu doono uu codkiisa siiyo
guddoomiye fasax waraabe soo koob su-aasha doorashada intaas wa- wa- wax kale ku daremaysa oo een, waxaan u soo laabanayaa hal su-aal oo keliya oo anigu taa midaan ku daro in yar.
Waay, ku dar
doorasho qabashadu waxay ka mid tahay saansaanta waaweyn ee lagu garto dawladda iyo dadkaygu inay bisil yihiin Lo- iyo la- la- la- haddii ballan la dhigto la yidhaha wakhtigaas ayaynu doorashada gelaynaa haddaanay wax cusub oo waxaa kharibaya aanay dhicin oo aan la filayn waa calaamooyinka lagu garto dawladda iyo dadkaygu labaduba inay bisil yihiin dowladduna wakhtiga ay qabato dadka iyo axsaabtuna si edab leh ay uga qayb galaan tartankaas ciddii ku adkaato oo si xaqa ugu qaaqaatana markaa tahniyad lagu siiyo lagu saboort karayo so aad garmaysa anigu waxaan qabaa marka haddii wakti la ballan la dhigtay waaka speakerku ka hadla haddii wakti la dhigtay dee waktigii in liishaanka waktigaa isha lagu hayo haddii laakiin ay timaado technically dhibaato oo dib loo dhigo laba toddobaad iyo laba bilood iyo saddex bilooda because technically wax ibaan inoo suurtoobi karayn wax murginaya taasi in la isla fahmo weyn taa in la isla fahmo weyn.
waxaan, ah, su- laakiin ballanka in la adkeeyo in waan la isla gaba- waan ogaado waa- gebagabeynayaa professor adaa kugu gebagabeynayaa insha allahu tacaala Een, nin miisaan culus kule baa tahay Een, guud ahaanba geyiga luuqadda soomaaliga looga hadlo iminkana gaar ahaan magaranaysa arrimaha ee, bulshada ka shaqeeya ka ololaya hamigaaga siyaasadeed maanta halkeebuu ku salaysan yahay Een, hungurigaaga halkuu ku salaysan yahay axsaabta qaranka iyo dawladdu kolleyba way kula soo xidhiidheen haddii aanay kula soo xidhiidhna way kula soo xidhiidhayeen arrinkaa ma garanaysa waxa weeye saxaafad ahaan wax ma nooga sheegi kartaa ha waana jawaabtuna way gaaban tahay Ay.
way gaaban tahay oo eh, horta dee anigu miisaanka aad sheegayso dee waxaa laga yaabaa inaad eh, iska khayaali iska adigu iska maaragta ay kula eeg tahay waayahay dad badan oo siyaasiyiin oo iga miisaan weyn waddanka way ku jiraan waa kuwa laba halkan sax hade waa runtii dee ragga dagaalkiisa Waay.
oo experience u leh oo kusoo dhex jira soo maadgar aniga shaqadayda iyo hawshaydu soddonkii sannadood ee ugu dambeysay waxay ahayd academic inaan research sameeyo inaan wax qoro inaan runta ka sheego intaan arki karayo iyadoo edab leh ayay shaqadaydu taa weligay ka hadhi maayo soo aad garamaysa wadda haddaan ka hadho wax waxaan ahayba garan maayo dee because that's the definition of who I am soo aad garamaysa waa kow ta labaad Een, waana kaftan waana dhab oo hadalkaagiina ka soo baxay nin dhallinyaro oo jaamiciyi ah oo jaamicii ahoo hargeysa jaamicadaha mid ku aragnay hadalkii markaan dambiyo gacanta taag wuxuu yidhi waa- arrintan aad leedahay maaragtay hunguriga siyaasadeed wuxuu yidhi professor samater waana kaftan waana iga dhab maxaa ku deeqa ayuu yidhi hadda maad garta jawaabtaydii waxay noqotay dee hadal khudbad looma baahna dee waa one word adiguna waa inaad one word ka hor keentaa anna jawaabtaydii waxay noqotay ree somaliland iyo madaxdeediiyo maxaad haysaan waad mahadsantahay aad iyo aad baad mahadsantahay farwasa intaasna waxaan ku gebagabaynaynaa wareysigii afar geesoodka ahaa ee radio hilaac